إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xala ka fuliyeen gobolka banaadir ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday askar ka tirsan dowladda federaalka ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka wajeer ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalla ku qaaday fariisimo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobollada shabeellada hoose baay iyo gadow walaayadda islaamiga ah hiiraan ayaa ku guulaysatay xalinta iyo heshiisiinta saddex beelood oo muddo sannad ah isku haystay kanaal biyood ku yaala deegaan hoostaga magaalada beledweyne maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellada hoose ayaa deegaan hoostaga degmada qoryooley ka fuliyey xukun xadisino ah maleeshiyaad hubaysan ayaa dhibaato ba-an ku haya gaadiidleyda ah isaga kala gooshaa gobolka mudug iyo dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga dowladda ethoobiya in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay shil ka dhacay koonfur afrika madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ku jeesjeesay hooyooyin oo guryahoodii dumayey islamarkaana dhulkoodii boobay
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xala ka fuliyeen gobolka banaadir ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka warkaas iyo warar kale oo ay ka mid yihiin ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada kenya oo lagu dilay weerar ka dhacay gobolka wajeer waxaa soo jeedinaya maxamed daahir calasow
saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa howlgallo qorshaysan oo khasaare dhaliyey ka fuuliyey gobollada jubbada hoose banaadir shabeellaha hoose baay iyo wajeer oo gacanta kenya ku jirta magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya haddaynu ku bilowno ciidamada mujaahidiinta waxa ay habeenkii xalay weerar toos ah oo qorshaysan ku ekeeyeen kontarool ciidanka dowladda federaalka ay ku leeyihiin halka la yidhaahdo darmooley oo ka tirsan degmada heliwaa ee magaalada muqdisho hugunka rasaasta ay iswadaarsadeen labada dhinac ayaa laga maqlayey degmada iyo goobaha ka agdhow dhimashada inta aynu xaqiijinnay halkaa waxaa ku naf waayey saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda xasan sheekh waxaana ku dhaawacmay saddex kale ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ee howlgalkaasi qaaday waxaa u suurta gashay inay horay u soo qaataan laba qori oo eke foodhisaban ah iyo boosashkooda kuwaas oo laga furtay askarta dowladda federaalka ee lagu weeraray kontaroolka darmooley ee degmada hilwaa halkaas oo ay ku dhibi jireen dadka rayidka gobolka wajeer ciidanka mujaahidiinta waxa ay xalay kamiin u dhigeen kolonyo ka tirsan askarta kenya gaar ahaan kuwa loo yaqaano afduubka ee ku caanbaxay inay afduubtaan dhibaateeyaanna dadka muslimiinta kamiinka ayaa si gaar ah kaga dhacay agagaarka deegaanka qarso ee hoos tagta degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer taas oo gacanta kenya ku jirta weerarkan waxa uu dhaliyey dhimashada sagaal askari oo ka tirsan ciidamada kenya dhaawacyo badan oo soo gaaray ciidanka kenyana waa la soo wariyey muddada kamiinka uu socday waxaa halkaa ku gubtay laba gaari oo kala ah taw iyo koyal waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday ciidamo ka tirsan dowladda kenya dhanka shabeellaha hoos ciidanka mujaahidiinta xarakada al-shabaab waxa ay xalay qaadeen weerar culus oo lagu ekeeyey xer ciidamada shisheeyaha afrikaanta ay ku leeyihiin deegaanka ambareyso ee hoostaga degmada baraawe isla gobolkaasi ciidanka mujaahidiintu waxa ay xalay weerareen xerada ciidamada dowladda federaalka ee deegaanka arbacow oo ah deegaan ka tirsan deegaan weynaha ceelasha biyaha ee dhacawdada xiriirisa degmada afgooye iyo muqdisho gobolka bay ciidanka mujaahidiinta xalay waxa ay qarax la beegsadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin xaafadda buula jameeco ee magaalada baydhabo waxaa jira khasaare soo gaaray ciidamada maamulka koonfur galbeed isla gobolkaasi ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray saldhigga ciidanka maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin xaafadda tawfiiq ee magaalada baydhabo sidoo kale wararka naga soo gaaraya gobolkaasi waxa ay ku waramayaan dagaalyahanna ka tirsan mujaahidiinta in weerar culus ay ku qaadeen xerada askarta xabashida etoobiya ee degmada diinsoor maynaan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalada ka dhacay gobolka baay oo saddex saldhig mujaahidiinta ay ku weerareen dhinaca gada ciidamo ka tirsan xarakatu shabaab almujaahidiin ayaa xalay weeraray xero ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada buur dhuubo xog intaa ka badanna idaacadda kuma soo dhicin dagaalada xalay dhacay ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiinta saacadihii lasoo dhaafay ee weerareen maleeshiyaad ka tirsan ciidanka liyu boolis oo dowladda xabashida etoobiya ay ku taageertay maamulka jubbaland ciidankan ayaa horay ugu sugnaa xerada ciidanka maamulka jubbaland ee deegaanka buulo xaaji ee duleedka magaalada kismaayo markii ay korortay weerada mujaahidiinta ee buulo xaaji ayaa ciidanka liyu boolis waxa ay bilaabeen inay xerada isaga cararaan oo ay lug ku tagaan xadbeenaadka kenya iyo soomaaliya kadibna ay halkaas ka sii aadaan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya kamiinka ayaa si gaar ah kaga dhacay agagaarka deegaanka hoosingow oo si dhuumaalaysi ah ay ku marayeen ciidanka iyagoo lugaynaya dhimashada waa hal askari oo ka tirsan ciidanka liubolis waxaana dagaalkaasi lagu soo furtay qori ak47 ah iyo booshkiisa walaayadda islaamiga ah hiiraan ayaa ku guulaysatay xalinta iyo heshiisiinta saddex beelood oo muddo sannad ah isku haystay kanaal biyood ku yaala deegaan hoostaga magaalada beledweyne warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan badeer
kulanay soo qaban qaabisay wilaayada islaamiga ee hiiraan islamarkaana ka dhacay gudaha wilaayada ayaa waxaa lagu xaliyey dhanka kalena heshiis lagu dhex dhigay saddex beelood oo walaalo ah kuwaasoo wadadega gobolka murunka u dhexeeyey saddexdan jufooyi ka kala tirsan beelaha xawaadle baadacadde iyo saddex cumurow taasoo in muddaa soo jiitamaya ayaa wuxuu salka ku hayey kanaal biyoodka qodanaga gaarka deegaanka samatare ee hoostaga magaalada beledweyne waxayna ugu dambeyn beelahani ku heshiiyeen kanaalka laga dhiga mid caam ah oo muslimiinta ka dhexeeya kulunka beelahani lagu heshiisiinaya ayaa waxaa berber socotay dowlad diiniyah oo ay odayaasha waxgaradka iyo nabadoonnada beelaha ku qaateen duruus diiniyah taasoo socotay muddo saddex maalmood ah gabagabadii waxaa halkaasi ka dhacday munaasabaday soo xaadireen mas-uuliyiin nabadoono waxgarad iyo salaadiin kuwaasoo kelmaad kala duwan halkaasi ka jeediyey munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka saddexda beelood iyagoona goobta ka sheegay inay ku heshiiyeen kanaal biyoodka islamarkaana ay soo dhoweynayaan warka ka soo baxay wilaayadii islaamiga ee hiiraan anigoo ah axmed maxamed xasan nabadoonka beesha maamiyo waxaan caddaynaynaa insha allah annagoo ah saddex beelood isugu nimid walaayada booca waxaan heshiis ka gaaranay shaqaaqooyin soo socday muddo dheer ku saabsanaa kanaal biyood oo ku yaalo roble yabar kanaalkaasi muddo shaqaaqadiis soo socotay ayaa loo fadhiistay saddex maalmood ah iyadoo macaduruusna ay socotay oo mataqaana alxamdulilah waxbarasho iyo tawciyana ay ka socotay shaqaaqadaasna in lasoo afjaro oo masaalaxa looga qaato loogu iskugu yimid kale maanta waxaa iskugu joognaa degmadii beledweyne walaayada islaamka kanaalkii bo waxaa iskugu nimiday roble yabar oo intii muddaaba rafaad ka jiray maanta waxay leeyahay maadiisa in lagu heshiiyo saddexdii beelood anoo matalayo cabdi cumar gacaney kana socda beesha xawaadla ka dhashay khaasatan tuurow kanaalkaas ayaa saddexdii beelood walaalaha maamiye walaalaha maadley annaga ayaa ninkii beexkuyo ninka kaleba naga dhexeeyey intii muddaa xoogaa waxaa naga shaqaaqo shaqaaqadii maanta inoo dhammaatay waa ku heshiin inuu kanaal saddexdaas beelood iyo wixii islaama u yimaada ka dhexeeyo magacayda waa ibraahim duura waxaan kuwan kulley codkeydaan kulley aan ku dhiibaa shaqaaqada ka dhacday kanaalkaas rooble yabar saddex beelood ayna isku qabteen markii intaas shaqaaqadaas ay ka dhacday muddo badan asdhibkeeda soo socday haddaas ilaahayna waafajiyey annaga iyo walaayadeennii sharaftale haddana daan iskugu imaanay saddexdii beelood macalka walaayo aan isku afgaranay ayna ku dhammaatay si nabadgelyo ah sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudi saddexda dhinac ah oo ay wilaayadu xil saartay ka warqabka kanaalka waxayna ka dhawaajeen si cadaaladda kanaalka ugu biyasiinayaan saddexda beelood iyo guud ahaan cid kasta oo muslim ah oo ku dhaqan deegaanada kanaalka kaagdhow bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbialcaalamiin aniga magacaygu waa cabdi axmed jeelle alxamdulilah waxaa noola doortay ay talkaana noo doorteen inaan keligaas cadaalad aan u noqonno inta islaamu bii ku cabiyey aan si cadaalad ah wax ku siinno aan si cadaalad aan u maamulno oo haddao allah ku idmaayo kanaa ixiga iyo kanaa ixiga ayaana jirin ilaahay dartiis aan u maamulno insha allahu saasaan diyaar u nahay kulankee wilaayada islaamiga iiraan ku xalisay khilaafka u dhexeeya jufooyinka ka kala tirsan beelaha xawaadle baadacada iyo saddex cumurow islamarkaana lagu heshiisiinaya ayaa waxa ugu dambeyntii laga soo saaray war murtiyadii ku xusan yihiin qaar ka mid ah waxyaabihii lagu heshiiyey maamulada wilaayaadka islaamiga ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay ku guulaysteen xalinta khilaafaadka beelaha soomaaliyeed ee walaalaha ah iyagoona in badan sidan oo kale u xaliyeen beelo isdirirsanaa muddo sannada ah halka maamulada shisheeyaha uu dalka ka dhisay iyo dowladda federaalka eeba ku dadaalaan sidii ay ku diriir lahaayeen beelahaasi
maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellada hoose ayaa deegaan hoostaga degmada qoryooley ka fuliyey xukun xadusino ah maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
xukunkan oo gelinkii dambe maalintii shalay ka dhacay deegaan hoos yimaada degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose waxaana lagu fuliyey wiil dhalinyaro ah oo gabarh ka sinaystay islamarkaana aan guur soo marin wiilka iyo gabadha iska sinaystay ayaa maxkamadda islaamiga ah ka horqirtay inay falkan ku dhaqaaqeen islamarkaana ay raali isaga ahaayeen waxayna maxkamaddu xaqiijisay miirqabkooda haddii ay horay guur u soo mareen wiilka dhallinyarada ah keliyaha ayaa la keenay fagaaraha oo xukunka lagu fuliyey halka gabadha sababo ku aadan inay umul tahay dib ugu dhigtay maxkamadda fulinta xukunkeeda qaadiga maxkamadda shareecada islaamiga ah ayaa fagaaraha kaga dhawaaqay xukunka ka soo baxay maxkamadda ayaa waxay xukuntay sida soo socoto kow in labadooda ay ku wada dhaceen bal zino xaaraam ah labo in lagu wada dhufto min boqol karbaash oo xaduzano ah iyo in la musaafuriyo muddo hal sano ah saddex in wax xuquuq nafaqo iyo meher aysan ku lahayn maadaama ay raali kaga aheen qolka zinada afar in xukunkeeda lagu fulin doono markee umusa ka soo baxdo intaas kadib qaadigu wuxuu caddeeyey inuu xukunka ku sugnaaday qiraalkooda isagoona soo daliilsaday adilada loo cuskaday xukunka waxaana loo uskaday adilada hoos ku qoran qowluhu tacaalaa azzaaniyatu wazzaani fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda walaa ta'kudukum bihimaa ra'sakum fii diin illah in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir walyashhad cadaabahuma qaa'ifatun min almu'miniin سورة النور آية الأواد ولحديث عبادة بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلبية ولد السنة رواه مسلم marar badan maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha hoose ee taabacsan xarakada al-shabaab ayaa horey xukuno kala duwan u fuliyey kuwaasoo ka dhacay dhulka lagu maamulo shareecada islaamka ee ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose
maleeshiyaad hubaysan ayaa dhibaato ba-an ku haya gaadiidleyda ah isaga kala goosha gobollada mudug iyo dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga ethoobiya faah-faahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar
muddooyinkii lasoo dhaafay daraawallada kaxeeya gaadiidka isaga kala goosha gobolka mudug iyo dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya ayaa wajahaya isbaarooyin ay waddada dhigteen maleeshiyaad hubaysan iyo burburka waddooyinka waxa ay tilmaameen in cabsida ugu badan ay la kulmaan xilliyada habeenkii ah oo aysan socon karin wixii ka dambeeya laba saac oo habeennimo dhulka ugu halista badanna uu yahay kan uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland waddooyinka caqabadaha kala kulmaanaadu tan dowlataan bilaan marka lasoo galo xoogaa amni darro un baa ka jidho habeenkii aan la soo geli karin laba saac meeshay kugu dhacda habeennimo iska seexaan sitaa guushaa iska dhigatid habeenkii unbay dhibka taagan tahay habeenkii qofka daroolka uu baqayo ولي أمل قدرة ودي قف عبسن بيلاي قف قرش وت دي مركز سوق شمد بسوني ده سوق شدة نك صغار قاول الله سن أنا وقاعد لي بانونا هاي وحنو كش غينا ودوين كدر دير أو كأدن كردوق بيو برصارة وانا دافنا إلا يو أنت أنا قارنا ودوين كدر بدن بارو خبا إن مركز أنا كهذا لو عقبة هجرة ودوين بالسبيعي لما وضو ولا دقي نجح نجح لدقي وحنا كانت وحنا لا وحي macaayadaha oo ku jiro taarika qaban jiray way ka dhammaadeen waxaa soo haray wax baabuurka u daran oo birtana furfurhaya taarikana dhammaynaya goobaha ay joogaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu shisheeyuhu ka hirgeliyey dalka soomaaliya ayaa waxaa dhibaatooyin kala duwan ay ku wajahayaan guud ahaan bulshada gaar ahaan gaadiidleyda ka shaqaysata goobahaasi ay ku sugan yihiin kuwaas oo ka cabanaya isbaarooyinka ay dhigteen askartaasi tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo ay gaadiid badan ku xaniban yihiin deegaan lagu magacaabo galgalata ee dhaca duleedka magaalada muqdisho kuwaasoo ay halkaasi ku xanibeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalk oo ugu horeeyo macalin mahdi oo ah taliyaha booliska dowladda federaalk ee gobolka banaadir in ka badan toban ruux ayaa ku dhimatay shil ka dhacay dalka koonfur afrika faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa shil khasaare kala duwan geystay oo ka dhacay dalka koonfur afrika shilkan baabuur ayaa waxaa saacaddii lasoo dhaafay si gaar ah loogu soo tabiyey gobolka eastrinkaab ee ka tirsan waddanka koonfur afrika kaasoo dhiliyey khasaare nafadimid hantiyeed sida ay xaqiijiyeen ilowraadyo deegaanka ah inta la xaqiijiyey waxaa shilkan gaari ku dhintay afar iyo toban ruux oo koonfur afrikaan ah halkii ay ku dhaawacmeen kow iyo toban xubnood oo ka mid ah dadkii saarnaa gaariga tagsiga ah kuwaas oo la geeyey isbitaallada deegaanka dalka koonfur afrika waxaa bishan diseembar ah laga diiwaangeliyey shilaal gaadiid oo dhowr ah kuwaas oo ay ku nafwaayeen dadyo badan darawallada kaxeeya gaadiidka dadweynaha ayaa lagu eedeeyaa inay xawaare sare ku wadaan gawaarida taasi oo badanaa keenta inay gorada isla galaan gaadiidka madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa ku jeesjeesay hooyooyin oo guryahoodii dumiyey islamarkaana oo dhulkoodii boobay farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalk ayaa ku jeesjeesay hooyooyinkii uu guryahooda ka dumiyey islamarkaana dhulkooda boobay wuxuu sheegay in haddii uu isaga daaro kala duwan dhisanayo aysan hooyada soomaaliyeed waxba ka qusaynin isagoo jawaabta uu ka bixiyey cabashadooda iyo dhawaaqa ay warbaahinta la hortaagan yihiin noqotay inuu ku jeesjeeso xasan sheekh ayaana weli joojin boobka dhulalka dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho wuxuuna haatan marayaa heer uu si jeesjees ah ula hadlo kadib sannado ay qayladu ku daaleen dadka shacabka ah ee boobka iyo barakaca lagu hayo aniga inaan guri cariish deganaad iyo guri jingada inaan dhiso iyo guri saddex dabaqa afar dabaqa inaan dhiso ana ii gaartaa ana ii gaartaa wax ka quseeyo hooyada soomaaliyeed ee cunugeedii inay iskool u dirsata rabtahay ma jirto iskool lacag la-aanay u baahan tahay uma baahna in hooyadaasi maxaan ku dhaha daara dhaadheer dowladda waa kuu dhisaynaa inay dhahdo aanay dhisi karin si kastaba ha aatee magaalada muqdisho ayaa waxaa hareeyey guuxa dadweynaha ka cabanaya dhulboob ay ku kacayaan mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee dowladda federaalk sida ay sheegayaan dadka hantidooda la boobay iyo siyaasiyiin ka mid ah xukuumaddan xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalk iyo qoyskiisa ayaa lagu eedeynayaa inay ku lug leeyihiin dhulboobka xergaha goostay ee ka socda magaalada muqdisho waxaana shacabkii ku sugnaa halkaasi xoog looga barakiciyey meelo badan oo ay ku jiraan masaajidii ay ku cibaadaysanayeen
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan wanaga intaa